kobi bryan oo ahaa kow iyo afartan jir ayaa goorsii horreysa uun ciyaaraha ka fariistay waxaana taariikhdii siiyey mucjisooyinkiisii kubadda koleyga aan ka waraystay qaar ka mida ciyaartooydii kubadda koleyga soomaaliya maxamuud cali macalim oo loo yaqaano mudey oo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii somali t ee warshada balcad waxa uu ka waramayaa taariikhda xiddiga kobi bryan ee ciyaaraha
taariikh ahaan coby bryan waxa uu n b a da ciyaaray labaatan muddo labaatan sannadood ah wuxuu u ciyaari jiray los angeles lakers wuxuu n b a da soo galay nineteen ninety six draftigii la qaatay ayuu ku jiray waxaa qaatay kooxdii la oran jiray ilaa hadda way jirtaa kooxdaas charlotte hone isla habeenkaas waxay ku trade garaysay ay u wareejisay los angeles lakers coby bryan wuxuu cayaaraha ka fadhiistay twenty sixteenka ayuu ka fadhiistay cayaaraha uu retire noqday aniga ahaan maxamuud waxaan ku xasuustaa oo aan aada ugu qiimeeyaan two thousand sixty habeenkii uu eighty one point micnaha hal shaqsi oo hal cayaartooy inuu siddeetan iyo kow dhibcood uu dhaliyo waxay ahayd history ahaan n b a da kaalintii labaad ayay ahayd maxaa yeelay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii ayaa will chamber ayuu dheliyey boqol point hal habeen coby bryan waxay taariikhdu u aqoonsanaysaa mid ka mida ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee taariikhda ciyaaraha kubadda koleyga ee dalkan maraykanka abid lugta soo geliya garoomada lagu ciyaaro kubadda koleyga bryan ayaa intii uu kubadda ciyaarayay waxa uu la jooga kooxda l a lakers inteeda badan sucaad cabdulaahi galow waxa ay ka mid ahayd gabdhihii kubadda koleyga ee soomaaliya gaar ahaana kooxdii horseed waxa aan weydiiyey ka ciyaartooy kubad koley ahaan waxa ay ku xasuusan doonto coby bryan
coby bryan sidaad ula socotaan wuxuu ahaa ciyaartooy ciyaaray sideed iyo toban jeer all starka m b a da shan iyo toban jeerna ciyaaray m b a all timeka sanadkii labada kun iyo sideedii boqolna noqday m v b ga coby bryan waxyaalaha lagu xasuusanaya wuxuu ahaa ciyaartooy ah ciyaartooy hogaamiye adag una dhashay maaragtay ilaahay dadka la yidhahdo wuxuu haybadu siiyey ciyaarta laakiin waxaa lagu sii xasuusanaya wuxuu ahaa ciyaartooy adag tababarka aan goyn macalimiintiisa xiriir fiican la leh waa waxyaalaha ay dadku aada ugu jecel yihiin wuxuu ahaa nin go-aan adag ama liaderka loo yaqaano hogaamiye adag ayuu ahaa dadkuna ay aada uga xasuustaan inuu ahaa ciyaartay aada u adag cabdiqaadir xaaji daahir shiikha waxa uu ahaa ciyaaryahan ka tirsanaa kooxdii badda iyo xulkii qaranka wiilasha kubadda koleyga ee soomaaliya haddana waa macalinka kooxda kubadda koleyga wiilasha soomaaliya ee qaranka waxay dadkii daawin jiray ay sheegeen inuu lahaa qaab la mida qaab ciyaareedka coby bryan waxa aan weydiiyey waxyaabaha marka uu daawado coby bryan uu ka xasuusan jiray oo uu ciyaartiisa barbardhigi karo
waad mahadsan tahay coby bryan waxa uu ahaa runtii ciyaartooy runtii ciyaartooyda dunida aada iyo aada looga tilmaamo shaksi wuxuu ahaa runtii aada iyo aada u dadaal badan waxa uu ahaa good shuurar ama aan oran karo kubaddan uu soo qaadi jiray marka waxaad moodaa in meelahaas aan iska shabahayna in kubadda uu soo qaado oo point gaar marna uu ahaa marna shuurin gaar uu ahaa oo dhinaca uu ka ciyaarayay oo markaas uu ahaa dhinaca dhalinta aada ugu wanaagsanaa runtii waxyaabaha aan aada ugu xusuusan karo ninkan waxaa ka mid ahaa inuu ahaa ciyaartooy runtii aada iyo aada runtii u dadaal badan tababar badanna samayn jiray oo runtii dadaalkaasi markaa waxa uu gaarsiin jiray inuu ahaa dadka ugu iskoor badan ama goolasha ugu badan dhaliya ama kooxdiisa u dhaliya taasoo aad ka dareemi karto in muddadii uu ciyaarayay uu qaaday shan mar oo titleka m b a da ah inuu qaaday oo ku guuleystay isla markaana uu noqday ciyaartooyii ugu wanaagsanaa two thousand eightki m v b ga waxa loo yaqaan awaarka inuu helay ayaad ku garan kartaa marka inuu ahaa ciyaartooy runtii aada iyo aada ugu wanaagsanaa kubadda koleyga oo dunidii runtii aadna looga jeclaa iyo waddankan maraykanka intaba dadka ciyaaraha xiiseeya ayaa waxay aada u jeclaayeen ciyaaryahankan oo la sheegay inuu ka mid ahaa ciyaartooyda ugu akhlaaqda wanaagsan gaar ahaana dumarka ayaa aada u soo dhoweeyey taageerada uu dumarka siinayay waayadii dambe sucaad gaalow ayaa ka waramaysa waxa loo jeclaa coby bryan iyo waxa iyadu ka gabar ahaan ay ku tilmaami lahayd taas
aada ugula samcadaadu fiican n b a da aadna dhalinyarada u baraarujiya anigoo kale women ama dumar ahaan waxaan aada in dhaweyto ugu xasuustaa oo aan aada macnaha u dhegeystaa sida uu taari u taageerayay w m b eda isagoo leh afar gabdhood qiyaamahan dambena ugu doodayay inay w m b eda hesho xaqa ama la gaadhsiiyo heer sare oo lamida ka m b eda wixii ugu dambeeyey aan ku xasuusto ama aan ka qoro waxaa ka mid ahay wuxuu yihi aniga successkayga waxaa ka mid ah iyo noloshayda afarta afarta gabdhood aan korinayo aan rabo inay u noolaadaan sida dee raggu ama kubadda u ciyaaraan ama wax u bartaan ama heer sare u gaadhaan waxyaalahaas baa ka mid ah waxyaalaha aan maskaxdayda ka dameynin ama ku qornaan doonto insha allah taageerada uu dumarka iyo gabdhihiisa iyo reerkiisa sii inkastoo kobi bryan aysan noloshiisu ahayn mid dhaliil tiran sanadkii labadii kun iyo saddexdii ayaa gabari ku eedeysay in uu xoogay haddana markii dambe maxkamadda ayaa diiday eeddaasi waxaana uu bryan qirtay inuu gogoldhaaf sameeyey isagoo lacag magdhow ah lagu xukumay kadib markii uu ciyaaraha ka fadhiistay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka kobi bryan waxa uu ku howlanaa arrimaha gargaarka dadka dhibaataysan xilliga iskuullada ay xiran yihiin ee samarkana dhallinyarada waxa uu u furi jiray garoomo ay ku tababartaan oo isagu mararka qaar uu tababare ka bixin jiray macalin shiikha ayaa sharxaya waxyaabihii uu qaban jiray cobi bryan kadib markii uu ciyaaraha ka fadhiistay
marka wuxuu aada mashquul ugu ahaa oo uu runtii wakti badan gelin jiray faamilkiisa isagoo haatan markii ugu dambeysay xataa uu markaa shilka uu ku dhacayay waxa waxa aan sheekada ku haynaa in uu gabadhiisa uu u waday garoon ciyaareed oo markaasi ay ku ciyaarayeen marka wuxuu ahaa runtii nin runtii businessman waa uu ahaa oo small businesska ayuu mataqaanaa samaysan jiray sidoo kalena familigiisa iyo gabadhiisa oo markaasi ku howlnaada sportiga ayuu runtii aad iyo aad ugacan qaban jiray si uu meel u gaarsiiyey marka wuxuu ahaa nin runtii sportiga wax badan ka geystay muddadii uu ku jiray m b a da ciyaaryahan hore maxamuud cali macalin muude ayaan weydiiyey ciddii uu bryan ku dhowaa marka la fiiriyo ciyaartooyda kale ee kubadda koleyga ee aadka loo yaqaano coby bryan wuxuu horta kusoo caanbaxay isaga iyo shakiil o'neil ayaa tiamkaasi los angeles lakers u wada ciyaarayay oo saddex championship isla qaaday waxay ahaayeen labadii cayaartooy ugu qiimaha badnaa m b eda waagaas ay wada ciyaarayeen after uu shakiil o'neil la wareejiyey oo tiam kale uu aaday coby bryan wuxuu kaloo qaaday another laba championship kale ayuu qaaday madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama oo aada loogu yaqaano taageerada kubadda koleyga ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in coby bryan uu hadda uun bilaabay qaybtii labaad ee noloshiisa oo micno badan ku fadhisay ciyaaryahanadii waaweynaa ee dalkan maraykanka sida shakiil o'neil michael jordan kariim cabduljabaar iyo kuwo kale oo badan ayaa muujiyey sida ay uga xanuunsanayaan geerida saaxiibkood coby bryan magaalada los angeles ee uu ku noolaa kana ciyaari jiray ayaa dadku sheegeen in shalay ay ula mid ahayd maalintii la dilay madaxweyne john f kennedy coby bryan ayaa ifka waxa uu kaga tegay xaaskiisa fanisa bryan iyo saddex gabdhood oo ay isku dhaleen waxaana la geeriyootay gabar uu dhalay oo lagu magacaabo jina oo da-deedu ahayd saddex iyo toban jir